بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كتضوات يسقال وحن كشرحنا قيب طلبات أحاديث baabka sagaaliyo tobnaad baabkii uu shiikhu u baabeeyey baabu maa jaaa min ataqliidi fi man cabada allaha cinda qabri rajulin saalix fakayfa idaa cabadahu waxaynu ka soo baxnay cashirkii hore ku sharaxnay labadii xadiid oo caaisha radia allaahu canha xadiidkii hore umu salama ka sheekaysay kaniisaddii ay ku soo aragtay ardulxabasha iyo nebiga markii uu dhimanayey nacladii uu nacladay kuwa masaajida ka dhiganaya qabuuraha masaajid ka dhiganaya inuu nebigu nacladay ayaynu ka soo hadalnay waxa uu inoogu dambeeyey kalaamkii shiikhuu yiri waxa ay jamciyeen fitnat alqubuur wa fitnata التماثيل كبعد مركز الشيخ وحويري ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس نبي أيان كما قليب عليه الصلاة والسلام ورنيا كهر انت اونا دمان shan bikhamsin ay bikhamsi layaalin macnaa waxaa laga wadaa shan maalmood oo dee habeenadoodiina la socdaan ayaa laga wadaa waxaan ka maqlay buu leeyahay nebigu marka uu dhintay shan beri ka hor ayaa waxaan ka maqlay isagoo odhanaya xadiidkan waa fii aakhiri xayaatihi marka إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أن يكون لي منكم خليل إني أنغو أبرأ وحن كبر النقنية البراءة وحد كبر النقطيد ديدد وكتب الرؤدد بري بان كاهاي وارنتاس وإذي عدين يا مو قلوي inii abraw ila allah ilaahay baan xaggiisaan uga beri noqonayaa an yakuuna lii minkum mid idinka ida ka mida inuu aniga ii ahaado khaliil khaliil inuu ii noqdo waa min alkhulla khulladana waxaa weeye waa min acla almaxaba ayay yidhaahdeen culummadu maxabada ayaa waxaa loo qeybiyaa toban darajada ugu sarraysa oo gaayat lmaxaba ayaa waxaa la yidhaha darajatu khulla ha waatuu allaa lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu maa razaqnaakum min qabli an yaatiya yowmu laa beycun fiihi walaa khulla idan marka khulla waa derajada ugu sarraysa maxabada marka waan ka beri noqonayaa qof inuu heerkaas qalbigayga ku yeesho ciladiibu marka nebigu sheegay فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فإن الله أله قد حقيقة اتخذني وحو إيجايا الشيء خليلا خليل بإيجادك كما اتخذ سيدو إيجايا الشيء إبراهيم نبي الله إبراهيم خليلا وتو الله يرى في سورة النساء watakhada allahu ibraahiima khaliila idan derajadaas oo darajatu lkhulla waxaa gaaray nebiyullaahi ibraahim iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa gaaray halkaasuu caddeeyey marka nebiga calayhi salatu wasalaam kabacdiba waxa uu yidhi walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila haddaan ka dhiganayo mid ummaddayda ka mida khaliil waxaan ka dhigan lahaa waxa weeye abaabakar ee hadda kamaba dhiganayo wey macnaha hadday dhici lahayd inaan qof uu khaliil ii noqdo abubakar baan ka dhigan lahaa waayo wa axabu nnaas ileyh horaa loo xadiid kalea uu nebigu ku caddeeyo la weydiiyey oo la yidhi dadka yaad u jeceshahay oo qofka dadka xaggaaga loogu jacayl badan yahay waayo suu yidhi waa caaisha markaasaa la yidhi maya raggaan ku weydiinaynaa suu yidhi aabbaheed aabbaheed waan ugu jecla idan abubakar waa qof ragga uu nebigu ugu jeclaa weeye waana darajadaas ugu sarraysa waana afdal saxaaba laakiin halkaa nebigu wuxuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam darajat lkhulla inaan wax gaaraya jirin waayo mansiladaas qalbiga ilaahay buu khaas u tahay oo ilaahay baa ka dhigtay khaliil marka nabiyullaahi ibraahim iyo nebi maxamed labaduba waa laba khaliil halkaa wuxuu baraarujiyey sheekh cuthaymiin raximahu llahu tacaala dadka qaarkood oo aan cilmi lahayn ayaa waxay odhanayaan nebi maxamedna waa xabiibullah nabiyullahi ibraahimna waa khaliiluraxmaan arrintaa waa khada waayo xabiib allah nebiga calayhi sala salaam wuu jecel yahay waa xabiibullah waa sax laakiin keligii ma aha aayado badan baa ku soo arooray in allaha yuxibu asaabiriin yuxibu almuxsiniin yuxibu almuttaqiin allah subxaana wa tacaala waa jecel yahay asnaaf badan oo sifaad badan oo dadka uu ku jeclaadaa jira idan laakiin darajat lkhulla waa darajo sara waay marka waxaa ka dhalanaysa buu tilmaamay shiikhu haddii la yidhaahdo nebi maxamed waa xabiibullah nebi ibraahimna waa khaliiluraxmaan waxaa ka dhalanaysa in nebi maxamed iyo nebi ibraahim nebi ibraahim fadli badan yahay oo ilaahay xaggii loo kalgacayl badan yahay taana waa khalad waayo nebiga calayhi sala salaam waa afdalu lkhalqi oo nebi ibraahim xataa waa ka fadli badan yahay sidaa daraaddeed marka waxaa la odhanayaa nebi maxamedna waa khaliilullah nebilah ibraahimna waa khaliilullah darajat lkhulla ayay isugu tageen marka lama odrhanayo darajadaa hoose la geyn mayo waayo waa nusqaan in darajadiisii hoos loo dhigo wuxuu caddeeyey marka nebigu inuuna cidna khaliil ka dhiganayn laakiin hadday dhici lahayd oo ayba dhici lahayd inaan khaliil qof ka dhigto waxaan ka dhigan lahaa abubakar laakiin hadda kama dhiganayo wiy intaa markuu nebiga caddeeyey mawdica shaahidka xadiidkuu shiikhu u keenayaa waa qeybtan dambe marka markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa wa ina man kaana qablakum kaanuu yatakhiduuna qubuura anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida alaa falaa tattakhiduu lqubuura masaajid fa inii anhaakum can dalik jumladaa dambe weeye saddexdaa jumladoo dambe weeye waxa loo keenay baabkan xadiidka alaa waa xarfu tanbiih alaa tanabahu waclamu wey alaa hooyay tanabahu waclamu odhan jira culamada soomaalidu marka alaa waa xarfu tanbiih weeye oo lagu furfurta kalaamka waa xarfu tanbiih baraaruga weeye ina man kaana qablakum alaa wa ina man kaana qablakum ee alyahuudu wanasaara baa loo jeedaa ummadihii idinka horreeyey oo kutubta la siiyey kaanuu yatakhiduuna waxay ahaayeen kuwo ka yeesha qubuura ambiyaa'ihim qabriyadii nebiyadooda wa saalixiihim iyo dadkoodii wanaagsanaa ayay waxay ka yeelan jireen masaajida masaajid bay ka yeelan jireen alaa falaa tattakhidu lqubuura masaajid mar labaad baa la soo celiyey xafru tanbiihi alaa ay tanabahuu waclamuu falaa tattakhiduu ha yeelanina oo ha ka samaysanina qubuuraha masaajid ha ka samaysanina fa innii anhaakum can dalik arrinkaa waa idinka nahyinaya waana ogtihiin annahyu yaqtadi taxriim xadiidka imaam muslim baa warinaya waa xadiid saxiixa halkan marka haddaynu dul istaagno alaa wa ina man kaana qablakum kaanuu yatakhiduuna qubuura ambiyaahim wa saalixiihim masaajida horta waxaa qabriyadii nebiyadooda ka dhigtay masaajida waa alyahuud waayo yahuud ayaa nebiye badan loo soo diray oo dhulka ku dhinteen oo qabuurahii nebiyadooda ka dhigtay masaajid amaa nasaara iyagu waxa ay qabriyada ee, ka- ee, masaajidda ay ka dhigteen waa qubuurtii saalixiinta waay oo dadkii dambe waayo iyaga hal nebi baa loo soo diray nabiyullaahi ciisa nabiyullaahi ciisana ma dhiman ilaahay waa kor u qaaday Mhm. waana isku xukun qofku haddii uu qabri saalix qof saalixa iyo midkuu doonaba hada kulli xaal waa qabri oo dhan wuxuu doonaa ha noqdo ama nebi ha noqdo ama saalix ha noqdee haddii mar qabrigii masaajid laga duldhigtay oo masaajid laga samaystay waxuu soo gelayaa de- nahyigaas haddaba see looga samaystaa qabriga masaajid say noqonaysaa waxay yidhaahdeen culummadu sidau inoo caddayn doono shiikhu marka dambe sheegi doono inaad qabrigi dhistid oo masaajid ka dul dhistid waa waxaad ka yeelatay masaajid say sameeyeen haddii aadan adoo masaajid ka dhisin qabrigii inta timaadid agtiisa ku tukatid na masaajid baad ka dhigato haddaad xaggiisa u tukatidna masaajid baad ka dhigato ood agtiisa ku cibaadaysatid sababtu waxa weeye masaajid waxaa la yidhaahdaa mowdicu sujuud meel kasta oo ilaahay lagu caabudo oo dhulka ah Ah, dhulk- dhulkao dhan waa masaajid waa tuyi nabiga calayhi salatu salaam jucilat liya alardu masjidan wa duhuura marka meeshaad cibaado ku samaysid faqad ittakhadta masjidan masaajid baad ka yeelat marka dadka maanta jooga oo qabuuraha inta ag fadhiista qur-aanka ku ag akhrisanaya oo ku ducaysanaya oo ku tukanaya waxa weeye waxay soo gelayaan nahyigaas waayo masaajid bay ka yeesheen wuxuu yidhi marka nebigu alaa falaa tattakhidu lqubura masaajid waa nahyi ha yeelanina weeye oo saa ha ka samaysanina waa nahyi wanahyu yaqtadi taxriim fa innii anhaakum can dalik waan idinka nahyinaya arrintaa intaasoo tawkiid waxay ku tusaysaa calaa taxriimi inay xaaraam tahay oo diinta islaamka aana ku bannaanayn itikhaadu alqubuuri masaajid qabriga cibaado lama aado maxaa qabriga lala aadaa sida qabuuraha marka la inoo sharciyey inaan soo siyaaranno siyaarat alqubuur waxaa la inoo sharciyeeyey laba waxyaalood ayay ku bannaan tahay waxa weeye dadkan meesha ku jira oo qabrigaa ku jira inaad u soo ducaysid oo adigu aad wanaag u samaysid leanna isaga camalkiisi waa go'ay taas waxaad anfacaysaa qofka qabriga ku jira waad u ducaynaysaa waa ko waa faa'iidada waa arrinta koowaadoo loo sharciyey adigana waxaad ka qaadanaysaa alictibaar waa- waad ku waansamaysaa waayo waxaad leedahay war qofkii aad shala tiqiinay waaridka ama walaalka ama saaxiibka ama qofkii aad tiqiinay halkaasuu maanta ku jiraa camalkiisiina waa go'ay adigana birri halkaasaa geli doontaa maxaa kaa horeeya si aad u toobad keentid si baa loogu talagalay waayo nebigu wuxuu yidhi fazuuru lqubuura fa inaha tudakirukum alaakhira aakhirayd xusuusinaysa idan maaha marka in qabriga lala aado way bedeleen waxay ka dhigeen in qofkii qabriga ku jira la baryo in cibaado agtiisa lala fadhiisto in isaga wax la weydiisto waxaasoo dhan waa shirki wey wax banaana maaha Mm. xadiidka taasuu marka inoo cadaynayaa oo inoo waadixiyey sheikhu waxa uu keenay kalaamkii sheikh islaam ibni teymiya raximahu llahu tacaala iqtidaau siraad almustaqiim ayuu kalaamkan uu sheikhu ka soo qaatay isagoo dheerna uu ku yaalaa waxa uu yidhi "Eh, faqad nahaa أي فقد نهى عنه أي عن اتخاذ القبور مساجد نبي جوان نهي في آخر حياته وحديث كان جندب وايو وحو يري وحان كما قال الشمبري انتو صندمان اساقو نهيينيا ها وحو يري شيخ ثم لعن نبي جوان على ضي وهو في السياق أي في سياق الموت سياق الموت حالي رداقكم رجي جيردو هايسو وحديث كي عايشة وانك صومرني ay tiri lamaa nuzila rasuul- a- a- rasuul- birasuulillahi sal salam ha markii nebiga lagu soo de- dejiyey oo waxa weye m- m- ee, malaa'igtii ay u yimaadeenoo naftu qabanayso naftu dhibaysay ayuu markaa nacladay oo waxa weeye lacnatullahi cala yahuuda wanasaara ittakhaduu qubuura anbiyahi masaajid waana soo marray taasuu ishaaraya ha wuu nacladay haddaba marka maadaama uu nebigu xilligaana nacladay shan beri ka horna nahiyey waa fii aakhiri xayaatii fii aakhiri xayaatii ayuu arrintan diiday ilaa uy naftu ka dhacday buu waxa weeye geeridii uuna ka kicin ayuu waxa weeye uu sidaa u nahiyinayay oo waxauu dadka uga digayey idan waxa uu yidhi marka sheikh sheikh islaam ibnu taymiya waxaa sidoo kale wasalaati cindaha salaada in ama qabrigii in qabriga agtiisii lagu tukado wa in lam yubna yaan la dhisinbe mar haddii lagu tukado qabriga agtiisii ama qur-aan lagu akhristoo cibaado laga fari lala fariisto masaajid baad ka dhigata sababtu maxay tahay waxa weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim ma ayna ahayn kuwo qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajid ka dhista waayo masjidkii nebigaaba ku dheganaa ha ma kaanuu yabnuuna waxa weeye calaa qabri nebi sal slam masaajid masjid kama ay dhisin kamana ay dhisaynin waayo masaajidka nebigaaba ku dheganaa cibaadana lama ay aadaynin oo masaajidka nebiga ku cibaadaysanayeen ha laakiin mawdic kasta bay yidhaahdeen culummadu sidaa sheikhu uu tilmaamayo isagoo deliishanaya xadiidka jucilat liya alardu masjidan wa duhuura mawdic kasta oo cibaado lagu sameeyo ha bukhaari ayaa warinaya xadiidka waa xadiis saxiixa mawdic kasta oo cibaado lagu sameeyo ilaahay lagu caabudo faqad ittakhadta masjidan ilaahayna muxuu yidhi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada idan haddaad masaajid meeshaas intaa ag fadhiisatay qabri ilaahay ku baridid faqad ittakhadta masjidan haddaad dhistidna faqad ittakhadta masjidan kulli waxaa waa soo gelaysaa oo culummadu aad iyo aad bay uga digeen ha marka waa in arrintaa la iska ilaaliyaa waa taxdiir aad iyo aad laynooga digayo weeye wuxuu sheikh albani raximah llahu tacaala taxdiiru saajid marka uu risaaladiisa la yidhaha taxdiiru saajid can itikhaadi alqubuur almasaajid markuu ka hadlayo wuxuu aad ugu radiyaa ninkii kharibnaa oo waxa weeye alqumari loon jiray qumari oo waxa weeye xagga maqrib ahaa ayaa waxa uu keenay fikra cajiiba waxa uu yidhi axaadiitan oo dhan waxay ka hadlaysaa fi awaa'il alislaam marka markii dadka islaamkaa ay diintii fahmeen oo iimaankii ku raasiqeen dhib male in masaajida in qabuuraha masaajid laga dhigto in lagu ag cibaadaysto wax dhibaataa male wey subxaan allah muxuu leeyahay marka xadiidkaana radiyaya hadda waayo xadiidkan iyo axaadiidta kaleu ku radiyey sheikh albani raximahullah taala aad u radiyey taxdiiru saajidka waxa uu caddaynaya xadiidkani qabla an yamuuta bikhamsin shan beri ka hor xadiidka caaishana waa fii maradihi aladii lam yaqum bay tiri xanuunkii uu nebigu kaba istaaginba waaba dhintayba idan xaggee marka u noqonaysaa fi awle waa waa taxriif iyo tabdiil uu kalaamkii rasuulka doonaya inuu taxriifiyo weeye waana sheekh albani baan caddeeyey oo radiyey wey qaala waxau yidhi sheikhu xadiidka ku xiga wali axmeda can ibni mascuud marfuucan بإسناد جيد ولأحمد بإسناد جيد عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود مرفوعا ونبي أتيري قال نبي قحير عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس كو ضدك أغو شربدا شرار و كان أغو شربدا ويدتك وكو ضدك أغو شربدا ها إن من شرار الناس كو ضدك أغو شربدا وحوي أي آخره ilaahay agti kuwa ugu shar badan waa man tudrikuhum asaacatu wa hum axyaa waa kuwa qiyaamuhu ku dhacayo oo buunka lagu afuufayo iyaga oo nool waa qolada koowaad iyo waaladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid iyo kuwa masaajida ka dul dhisanaya qabuuraha labadaasaa dadka ugu shar badan buy xadiidkaa waxa weeye imaamu axmed ayaa warinaya fi musnadihi ibn khusayma fi saxiixii buu ku warinayaa wa saxaxahu sheekh axmed shaakir raximah llahu tacaala fi musnadi imaami axmed waa xadiis saxiixa idan muxuu ku tusayaa laba qolo oo dadka ka mid ah ayaa noqonaya shiraaru lkhalqi shiraaru nnaas ayay noqonaya marka asbaab badan baa keenta inay dadku shiraaru naas noqdaan ma aha labadan keliya waxaynu soo marnay xadiidkii umu salama markii ay ka sheekaysay kiniisadii iyo sawiradii ay sameeyeen inuu yidhi waa shiraaru lkhalqi cinda allah waynu soo marnay axaadiid kale waxay tilmaamayaan waxa weeye min shari nnaasi mansilatan cinda allaahi man tarakahu nnaasu itiqaa'a fuxshihi yowma alqiyaama dadka kuwa ugu khayr daran oo ugu shar badan ilaahay agti waxaa weeye kuwa dadka dhibaya oo dadku sharkooda ka cararayaan oo markay arkaan ka cararayaan oo leeyahay war qofkii beledaha baa soo socdae inaga leexiye wejigiisa ay ka leexanayaan kaasoo kale waa shiraaru nnaas marka in badan bay ku soo aroorteen nusuusta shiraaru nnaas idan labadaanna marka waxay ka mid yihiin kuwa dadka ugu shar badan maxay yihiin waa mawdicu shaahidku xadiidku waa jumlada hore waa ee waa jumlada dambe jumlada hore waxa weeye man tudrikuhum man tudrikuhum asaacatu wahum axyaa sida axaadiidta ka sheekaynaysa ashraad usaaca oo waxa weeye aan hadda ka hor ku cad ku sharaxay waxa weeye oo sayd saydiga la yidhaahdo calaamaat saaca ama ashraad saaca calaamaat saacati alkubraa markii laga hadlay oo dajaal iyo nuzuulu ciisa iyo yajuuj wa majuuj kulli laga hadlay ayuu tobankaa nebigu tiriyay ayuu waxa uu yidhi aakhirka ugu dambeeya dabayl ayaa waxaa ilaahay ka soo dirayaa qabow ayaa ilaahay wuxuu ka soo dirayaa yaman markaasay qof kasta oo muslima ayay nafta ka qabanaysaa markaasaa waxaa isku soo haraya dadkii oon wax islaamaba ku jirin oo shayddaanka haysanayo oo markaa yatahaarajuuna ka tahaaruj alxumur buy nabiga calayi slat slaam sida dameeruhu isku orgeeyaan bay dariiqa isugu fuulayaan rag iyo dumar oo gaalo ah oon xog kala ogeyn baa soo haraya wa calayhim taquumu saaca waa kuwaa marka kuwa shiraaru naas la leeyahy waa kuwaas aakhirkaa waa wada gaalo qof muslima oo ashahaadanaya qiyaamaha ma gaarayo oo waxa weeye saacadda marka la afuufo qof muslima koomka ma saaraanayo axaadiis badan ba caddaysay innaga macalshaahidkeenna waa qaybtan dambe waaladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid kuwaa weeye kuwa lainooga digaya kuwa masaajidda qabuuraha masaajid ka duldhisaya ama ku dul cibaadaysanaya waa isku mid weeye qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu xaqiiqada cilladda fahmo waayo cilladda la diidayaa waxay tahay waa inaan lagu fitnoobin oo sidii qoomu nuux ku dhacday aan marka dambe sanamyo laga dhigan wuxuu yidhahdaa ibnulqayim aljawsi raximah allahu tacaala marka uu arrimahaas soo khulaasaynayo sida xaqiiqada buu yidhi biljumlati macnaha haddii la eega buu yidhi khulaasada qofka eega buu yidhi kalaamka nebiga calayhi salaatu wassalaam mar inuu nahiyey mar inuu nacladay mar inuu waxa weeye ka digay mar inuu waxa intaasoo dhan qofka eegaa wuxuu ogaanayaa oo xaqiiqo u noqonaysa waadix u noqonaysa waxaa loo diidayaa cilladdu waa maxay cilladdu qaar baa fuqahada waxay yidhaahdeen waxaa masaajidda loo diidayaa oo qabriga cibaadada loogu diiday haa mawdic dahaaraa maahoo waxa weeye najaasa laga baqaya maya taas saxiix maa maaha saxiix wuxuu yidhi ibnuqayim xaqiiqadu waxa weeye waa najaasatu shirki baa laga digaya iyo inay wasiilo u noqoto in hadhow sanamyo laga dhigta waxaan oo la caabudo oo lagu dulwareego taas ayaa laga cararayaa idan markaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu sugo allaahuma arina xaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina baadila baadilan warsuqna ijtinaaba ilaahay xaqa hana tuso dad badan baa adiladii akhrinaya haddana waxa weeye aan arkaynin oo waxa weeye ka indha saaban tahay oo aan fahmaynin xaqiiqadana qofku wuxuu diinta fahmayaa markuu caqiidadiisana ikhlaas lilaahi ka dhigo mutaabacatu rasuulna uu la yimaado oo nebiga raaco uunan caqligiisa iyo fikirkiisa iyo maskaxdiisa wax ku miisaamine uu nebiga qowlkiisa raaco waadix weeye nebigu wuxuu leeyahay alaa falaa tattakhidu alqubuura masaajid fa inii anhaakum can dalika maxaad marka u raaraadinaysaa cilad kale iyo qiil kale waaba lagu diiday bannaan mar marka waatuu nebigu yidhi wamaa nahaytukum canhu fajtanibuu waxaan idinka nahiyena bannaanka ka mara oo ka dheeraada idan waa waadix markaa insha allah marka masaa-isha casharka dambe ayaan ka dhigaynaa walxamdulilah rabbil caalamiin